فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa caawana qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida gobolka baay oo lagu qarxiyey ciidamo itoobiyaan ah natiijada tartanka qur-aanka kariimka dadka waaweyn ee maahiriinta ah iyo ardayda qur-aanka dhigta ee dugsiyada degmooyinka shabeellaha hoose oo lagu dhawaaqay codadkii laga jeediyey munaasabadda natiijooyinka lagu shaacinayay ayaan barnaamijka idinkugu hayaa wariye ka tirsan warbaahinta dowladda uu ku dhacay cudurka korona iyo qaar ka mid ah wariyaashii la howlgelayay waryahaasi oo iskarantiilay markii ay cudurka isaga baqeen maxaa ka jira in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka uu sheegay wariyaha dowladda federaalka u shaqaynayay in laga dayrinayo xaaladiisa caafimaad wararka umuurtaa ku saabsanna waan soo gudbin doonnaa xubintii la xidhiirta koronafirusna waa ka qayb barnaamijka iyo dadka islaamka qaadanaya oo soo kordhaya korona kadibna waan eegi doonnaa in badan oo ka mid a dadka reer muqdisho waxay isaga shaki qabaan cudurka korona kuwaasi oo guryahooda isku dawaynaya nin cudurka uu ku dhacay oo dadka muqdisho u sheegay in guryaha ay isku daweeyaan intii isbitaalada ay aadi lahaayeen ayaan codkiisa soo gudbin doonnaa qodobadaasi ayaan caawa barnaamijka ku hayaa waa mar kaliyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
dhegaystayaal inta aanan u gudagelin qodobada dhuuxa oo faahfaahsan waxaan idiin soo gudbinayaa goosgoos muhiim ah oo ku saabsan barnaamij ay goordhow baahin doonto idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan
نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون ogeysiis ogeysiis ogeysiis فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون
ilowsana xaqiiqada udubkeeda moogo aayihiisa garanayn aadmi lagama waayee ogaysihiis ha loo diro aanadeeda maqan iyo eebada la geliyiyo cadowgeed ku aanburay doqon baa ilowdee taariikhaha adduunyiyo aafadiyo dhibkii hore amuurihii la soo maray urugtiyo xanuunka leh horta miyaad ogsoon tahay mise owdanaad tahay arartiyo tusaalaha ardaal baan garanine islaamnimo nin heestoo iimaanku buuxaa addoonsiga ma yeelo waana inuu ururshaa arrimahana dhaafiyo waxa eegga taagane ujeedkaaga soo daa ujeedkayga ku siiyayee bal i amaahi dhagahaaga haye idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo ramadaan kasta looga bartay barnaamij taariikheed tixano ah ayaa waxay soonkan baahinaysaa barnaamij muhiim ah oo ka hadlaya mid ka mida taariikhaha ugu xasaasisan uguna muhiimsan ee soo maray caalamka islaamka taariikhu yuciidu nafsah taariikhdu baalka unbaa dhinac kale wax kaga qormaa qarniga iyo wakhtigai dadkuunbaa isbedelay mooyaane qorshaha iyo hagardaamadu waa isla tii نبعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى kow waxaa ka mid a waxyaabaha markaa nuqadka la taaban karo waxa weeye ummaddii inuu mideeyey Eh, dee wayba inoo iman doontaa siduu ku mideeyey oo taariikhda la bixinayo ama la qaadanayo ayaad ku arki doontaa marka labaad waxaa ka mid a inuu markaa uu shaqada waday uu aasaastay qaacido adag oo qawiya oo aamina waxyaabaha uu sameeyey waxaa ka mid a khadamaad tiro badan madaaris khaasa oo madaaristii hore ee shiicadu waday ka duwan inuu sameeyey بين هكذا طبع الأسر dadku addooman waxay u ahaayeen dadka iqdaaciyiinta ah oo dhaqaalaha leh ama beer ha lahaadeen ama warshada ha lahaadeen maalinkii loo baahda ninkan iyo warshada waa la isla gadaya shaqaalaha iyo warshada waa la isla gadaya shaqaalaha iyo beerta waa la isla gadaya meeqaa iga siinaysaa intaas addoon laleeyahay buu ahaa qof de masiixyadaba waxaas u dejisay inaan maaragta qofku uu ku cibaadaysto qabays la-aanta marka dhaqanka masiixyadu ay u dejisay baaba cadaab iyo wuxuu yahay jahli meesha u damaysay waxaa ka mid ahaa gabdhaha in dumarka in afka qafil looga xiro lairaa sayna u qoslin oo u hadlin
dumarka kufaarta ana dhaqanka ay leeyihiin baaba waxaa ka mid ah inay dadka maaragtay mujrimiinta ay meelay geeyaan ay waayeen ee ay ka nasan waayeen ee wax dile ee wax dhace wax kufsade wax burburiya inay dhulka ay qabsadaan u diraan oo iskaga fogeeyaan iskaga masaafuriyaan
barnaamijkan goormuu bilaabanayaa wuxuu bilaabanayaa maalinta koowaad ee bisha ramadaan innagoo jadwalkiisa oo dhammaystiran ku soo gudbin doonnaa ogeysiisada soo socda inshaa allah
المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
dagaal iyo qaraxyo xooggan ayaa lala eegtay ciidamo etoobiyaan ah oo maraya inta u dhexaysa baydhabo iyo bardaaleh maalintii shalay laba qarax oo aad u xooggan ayaa haleelay ciidamada etoobiyaanka waxaana jira khasaarooyin soo gaaray askarta xabashida بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waxaa nagu soo maqan wararkii ugu dambeeyey coronafirus iyo qodobo kale laakiin iminka waxaa lagu dhawaaqay natiijada tartan qur'aanka kariimka la xiriira oo loo qabtay dadka waaweyn ee macalimiinta maahiriinta ah iyo ardayda qur'aanka kariimka barta ee ku dhaqan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose natiijooyinka oo lagu dhawaaqay ayaan goordhow soo wadnaa laakiin markaan aan ka horumarino sheekh faarax oo ka hadlay munaasabadda isagoo ku dheeraaday fadliga qur'aanka kariimka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آه، فضل قرآن كشيغا أيوه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا إسلامك لغو فسري إيمانك لغو فسري القرآن waa lagu fasiray marka waa tafaasiir mutalaasima wey oo isku mid noqonaysa wey alqur'aan alislaam aliimaan hal meel bay iskula noqonayaan marka wax lagu farxa weeyaan qur-aanka ilaahay ee cadiimka ah ilaahay uu naxafidsiiyey kalaamullaahi aladii laa ya'tiihi albaadilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid waa wax ilaahay fadligiisa iyo deeqdiisa iyo raxmaddiisa oo inaannu ku faraxno oo aanu weynayno ayay nagu waajibaysa wey qur-aanka waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado waxyaabaha ugu fadliga badan ayuu ka mid yihi man qara'a xarfan min kitaabi illaahi falahu bihi wuxuu ku leeyahay xasana waalxasanatu bicashri amhaaliha laa aqulu aliflaam miim xarfun ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف لام ميم سدح ذا حرف هذا أخرسه صد درجة أياد هلي ساوي كرمي النبي صلى الله عليه وسلم أيا سيدا نوشيغي أو يري وفقي أخري حرف من كتاب الله وله به حسنة هل حسنه لي حسنة معنى وحلقوا فريا طبعا والحسنة بعشره amhaaliha xadiisku waa saxiix tirmidi baa soo saaray min xadiid ibni mascuud wasaxaxahu اlalbaniyu fii mishkaati اlmasaabiix idan waa bishaaro wey qofka haddee ee ka faa'iidaysan waaye hada alfadl alcadiim waa de qof halaagsamo wey laa yahliku cala allahi ilaa haalik ilaahay dee qof luntay oo halaagsantay unbaa agtiisa ku halaagsamaysa ilahay wuxuu inoo sameeyey waxyaabaha aan annagu ku guulaysanno oo aan ku kasbanno khayr iyo janno aan ku helno iyo raxmaddiisa qur-aankaas inaan laga hijroonin ee la barto ee la akhriya la rabaa sidoo kale nebigu wuxuu amray sala allahu calayhi wasalama qur-aanka in la ilaaliyo oo aan la halmaamin oo aan loo bandhigin halmaan oon la dayicin wey waxaana ka mid a dunuubta waaweyn qofku inuu qur-aanka inta barto uu lumiyo nebigu leeyahay yuu dhihin qofkiinnu nasiitu alqur'aan baan halmaamay ama suurata kadaa baan halmaamay ama aayata kadaa baan halmaamay yuusan dhihin bimacnaa qofku hadduu yidhah waxa qur-aanka waan wuu iga lumay taqsiir baa ku jira walaakiin ha yidhaahda yaquulu nusiitu nusiitu waa lay halmaansiiyey ha yidhaahdo qur-aanku waa de waa mucjizo ilaahay uu soo dejiye wey min mucjizaati nabiyina muxamed marka nebi muxamed baa gefi jira wey qur-aanka marka waxyaabo ka mid a qur-aankii ayuu lumin jiray ka lumayey laakiin tacriid isagu uu bandhigay ma ahayne waa min dabci qur'aan wey qur-aankii adigoo xaafida inuu kaa lumo oo adigoo akhrinaya aad dhaqaajin kari weydo kelimo ay kugu istaagto ama aayad damba kuu goyso ama xaraf uu kaa istaago wahaakada qofku marka yuusan dhihin qur-aankii baan halmaamay laakiin haydha waa lay halmaansiiyey taasoo isagoo qur-aankii ilaalinaya ku dadaalaya inuu markaa wax ka mida ay ka lumaan taa dembi ma aha laakiin inuu qur-aanka inta iska daayo akhriskiisii uu bandhigo inuu ka halmaamo taas ayaa dembiya kaasuu nebigu wuxuu leeyahy qur-aanka ilaaliya sida geela loo ilaaliyo ka daran soomaalida geel bay taqaanaa mogta wax badan buu nebigu ku miaaliyahay qur-aanka geel ku miaaliyey hadday tahay xifdintiisa iyo ilaalintiisa qaabka loo xifdinayo iyo hadday tahay qaabka loo baranayaba wuxuu leeyahay keenee baa jecel inuu tago waadiga budxaan ama caqiiq ee madiina dusheeda ku yaalla ee subax walba u kal lahaa ee ka soo hela laba geel ama laba halaad oo kurso waaweyn min hayri imin walaa qadiica isagoo aan dembi soo gelin oon soo xadin soo xoogin oon qaraabo soo goynin markaasay waxay dhaheen gebigeenna waan jecelna markaasuu wuxuu yidhi qofku inuu masaajidka tago ama dugsiga tago ee uu barto laba aayadood ayaa ka khayr badan ee laba halaad oo kurso waaweyn saddex inuu bartaa ka sii fiican iyo toban iyo boqol min acdaadiha min alibil oo aayadahaas boqol haddaad soo barato aayadood ama aad xafisan tahay waxay ka fiican tahay boqol geela adigoo haysta famaa baalu manka qof qur-aanka oo dhan yaqaana aayaadkiisii o dhanba xafiday hadda waxaa weeyaan fadli ilaahay oon la koobi karin weeyaan isagoo dhaaya marka nebigu qur-aanka ha la ilaaliyo wuxuu leeyahay tacaahaduu hada alqur'aana tacaahaduu hada alqur'aana fahuwa aladii nafsii biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan min alibili fii cuquliha qur-aankan ilaaliya oo mar walba akhriya tacaahud ku sameeya ku celceliya oo baaritaan ku sameeya inuu idinka lumay yadin haysaan iyo in kale maxaa yeele wuxuu ka daran yahay xagga fakashada geel xarig lagu xiray ee xariggii ka goostay fakasho badan yahay neef geel ahee xirnaa ee xariggii ka furtay la sii arki maayo wuxuu jarayaa saacado gudahood buu boqol mayl ayuu ka tallaabsanayaa wey qur-aankiina waa sidaasoo waa in la haayo wey oo la ilaaliyo oon la halmaamin min xadiisi shaykhayn akhrajahu shaykhaan min xadiisi abi muusa alashcari waa fi saxiixayn buu ku yaalla xadiiskaasu midka ibnu cumar baa la mida oo uu leeyahay innamaa maalu saaxibi اlqur'aani ka maali اlibil aw ka maali saaxibi ibil nin geel haystouu la mid yahay ilaashada oo markaas almucallaqa almucallaqa geel dadabran oo la seeteeyey ee ilaashanaya wuxuu leeyahay in caahadaha amsakaha wa in adlaqahaa dahabat hadduu qofka uu geela haysto uu ilaashado oo midii xarigga goosata uu ka warhaayo wuu haysanayaa wey wa ilaa hadduu dayaco oo uu ihmaaliyo ou xargaha ka furfuray ou meesha ku sii daysto dib damba usii arki maayo wey idan qur-aankaas qiimaha badan ee xarafka ka mid ee la akhriyo uyo toban ee darajo lagu helayo de in la ilaaliyo ikhlaaskana lagu dadaalo horeyna waanu sheegnay in qofku camalkiisa uu qarsado weeyo ikhlaas u ahaado inuu qofku khabii ah uu leeyahay ilaahay qiyaamo uu ku weydiisto raxmaddiisa waxaan cidinla ogayn waxaad akhriso إن إذا أوقات معها وحنا أخريا جس ما أخريا ربع ما أخريا جلاد ما أخريا وحلا إلى ممنوع وي وحاجة ذو هيسو أكو قرصونا ذو قرآن كإلهينا قيام الليل كهلقود كذو أنا الله أخريو ذبشي بركة سنين ويسوس عتا اللقى فائدة وجزاكم الله خيرا صلى الله على نبينا محمد kaasi waxa uu ahaa sheekh faarax suldaan aadan cismaan suldaanka beesha tuni injineer owgaab iyo nabadoon kufridiid ayaa ka mid ah odayaashii xaadirka ku ahaa gebagabada tartankan goobta ayayna ka hadleen iyagoo talooyin u soo jeediyey macallimiinta maahiriinta ah iyo ardayda الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله تبارك وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المدحرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولا إلهي سبحانه وتعالى أيانكم عدنينا اللي نسيي نعموين كيسي فرح بدن وأن لسوكو بكرين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأتكور قيبتان لقيهن يعني مقل مايان ميوزك مقل مايان وحيالا فولحن إنديهن أركي مايان waxyaalo kaloo ka sii daranna arki maayaan nimcadaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh uma waxaa iska leh mujaahidiinta oo juhdi fara badan ku bixiyey in shareecadan amba kelimadda ilaahay kor noqoto ku bixiyey annaginiina waxaa nalaga rabaa in muslimiinta amba mujaahidiinta aan u ducayno juhdiga ay bixinayaan garabkoodana aan ahaano waxyaalaha annagana marka kaalinteennana aan soo buuxino ayaa nalaga rabaa intaasi kadib waxaa hadda tartanka loo soo gebagabeeyey macallimiintii gobolka iyo ardadii gobolka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa ardada horteenna taagan oo kuwa yaryar ah amtaalkooda ilaahay ha noo badiyo macallimiintana iyaguna sidaasoo kale ilaahay amtaalkooda ha noo badiyo waayo macallimiinta aan haddeertan aan u jeedno intan ma aha inta gobolka ay joogto ay ka sii badan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala intaan unbaa soo waafajiyey tartankii inay ka qayb qaataan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiinaynaa tartankii ay galeen ilaahay liisaankooda ha u furo carabkooda ilaahay ha u furo annagana kuwii waxay ay akhrinayaan qur-aanka kariimka ahaa kuwii dhegaystay oo qaatay oo ku camal falana ilaahay ha naga dhigo macallimiinta marka waxaan leenahay juhdi fara badan ayaad soo bixiseen waa dadaasheen juhdigiinni waxaa la idinka rabaa inaad sii laba jibaartaan waayo waxaa idin sugaysa ummad muslimiina owlaaddoodii gabdhahoodii odayaashoodii waayeelkoodii ayaa idin sugaya waxaa laga rabaa waxaa idinka aad xambaarsantihiin insha allahu raxmaan inaad ummaddaasi gaadhsiisaan inta maqanna insha allahu aad u sheegtaan aad dadaashaan annagana aad iyo aad ayaan idinkugu mahadcelinayna waanu ku faraxsannahay juhdiga idinka aad biixiseen carruurtana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo soo barbaarshay awalan intii hadda ka qayb qaadatayna ilaahay subxaanahu wa tacaala dadaalkooda kama dayaco miisaankooda xasanaadka ilaahay ha u saaro juhdiga idinka aad bixiseenna insha allahu raxmaan ilaahay idinkama dayaco dadaalkiinnana dadaal ku dira waa idin soo ducaynaynaa garabkiinna ayaa nahay haddaanu nahay odayaasha gobolka ugu dambayntii xarakada amba wilaayada khayr allah siiyo way dadaashay waxyaalo fara badan oo muuqda oo aan la soo koobi karan ayay qabatay oo ay ka mid tahay kalaamkii ilaahay in kor loo qaado kalaamkii ilaahay wax ka weyn ma jiro faa'iidada uu leeyahayna waa naloo sheegayo waxyaalo fara badan oo asaga laftirkiisu qur-aanka ayaa noo caddeeyay oo aan la soo koobi karin hadday daawo tahay daawo asagaa qur-aankii noo ah hadday la weheshado saaxiib asagaa noo ah haddii la akhriyo ajir fara badan in laga helayo haddii ummadda muslimiinta akhriskooda ay badayaan nasri fara badan lagu helayo waxyaalahaas oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa noo caddeeyay wilaayada marka waxaan ka codsanaynaa in tartamadan oo kale ay sii siyaadiyaan oo ay badiyaan wilaayada gobolka dad gobolka fara badan oo qur-aanka haya ayaa jooga loo soo badiyo annagana ka odayaal ahaanna waxaan codsanaynaa maadaama odayaal aan nahay oo wakhtigan hadda qur-aankan lagu tartamayo aanan soo gaarin annagoo qur-aanka markaan baranaynay sidaan ku soo barannay iyo qur-aankaan soo barannay iyo kan hadda la akrinaya isma laha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu og yahay innagana waan ka warqabnaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa hadduuna soo gaarsiiya wakhtigan oo qur-aanka la kala dhigayo hadday tadwiid tahay haddii kale oo la kala faahfaahinayo wilaayada gobolka waxaan ka codsanaynaa odayaasha gobolka lagu fiiriyo tartamada ha ka soo qayb qaataan cid un baa ku guulaysanaysa intaas un baan kula dardaarmi lahay ha lasii ziyaaday wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب xafladan oo maanta aan ku fadhino oo ijaasada lagu siinaayo macallimiintii gobolka shabeellada hoose ama walaayadda shabeellada suflaa iyo ardadii ee gobolka shabeellada hoose ama walaayadda shabeellada suflaa ilaahay subxaana wa taala ugu mahadinaynaa oo na soo gaarsiiyey tartanka maalinta uu bilaabtay iyo maantan oo ijaasa la bixinaayo tartamadan oo bishan shacbaan dhacayo walaayaadka islaamiga ka dhacayo waxa waaye ciddii ka soo qayb qaadatay cirbad dusheed ba allah ka dhigee ilaahay miisaankeeda xasanaadka ha u saaro sababtaa waxaa horteenna ah shahrul qur'aan waxaanu ku qaabilaynaa annagoo arday fara badan oo imtixaan nooga soo baxday haddana ijaaso la siiyey oo taraabiixdii iyo taajidkii iyo naga bixinaayo macallimiintiiyo noo dheer intaas waa mahad ilaahay subxaana wa celinayno intii ka soo shaqaysana ilaahay miisaankooda xasanaadka ha u saaro waxaan kalaan ku daraa culimmadii horteena soo hadashay iyo akhyaartii ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka ha u saaro waxyaalaha ay ka hadleen waa wax weyn oo in la weeleeyo u baahan xaaladahan oo kale maanta adduunyada waxa ka jiro haddii wax lagu dhiso iyo waxaan soo joog soo joognay waxaan dhahnaa hortaajiro wax weydii gadaashaa jiran wax u sheeg hallahoon anaa soo jira hallahoon waa liigi sheekeeye waxa liigi sheekeeye waxaa ka mid ah waddankan waxyaalaha soo maray gumaysiyaa soo maray dowladihii ingiriiska iyo talyaaniga dowladdii imtixaanka maxamed saad baraa soo martay hogaamiye kooxeedaa soo maray haddana xaaladda waxay maraysaa in walaayaad islaami oo ilaahay shareecadiisa ku xukumayso oo xaduudihii lagu oogaayo ayaan hadda maraynaa nasiibkaan maanta jiro horteena ma soo jirin haddii kuwaan hadda ansharyaan wixii ka horreeyen waxaa la ahaa dadka dad iska masaakiin oo waxba aan kala ogeyn oo haweenii maalin aan kala fahamsan iska ahaa markii xilligii oo laga soo tago dowladihii oo islaamiga ay jireen markii laga soo tago hadda nimcadaha maanta aan joogno waa nimco aad u weyn oo u baahan ilaahay subxaanta loogu tabaduco loogu shukriyo loogu mahdiyo bisha hadda aan gelayno ramadaan waa shahrulqur'aan shahri cibaada waa habeenka taraawiixda tahajudka ilaahay subxaan la baryo nimcadaha isna soo gaarsiiyo isna si kaarkana ilahay loogu mahad celiyo waxaa kalaa muhiim ah waxa maanta caalamka ka jiro kulley in badan dadka waxaa malaynaa inay maqleen oy dhegahoodii si fiican ugu dhargan yihiin adduunka waxaa ka jiro ilaahay subxaana wa tacaala junuuddiisa ayaa dagaalamayso junuuddii allah subxaana wa tacaala ayaa dagaalamayso markii ay gaalo noocooda kala duwan ay maageen in ilaahay qur'aankiisa oo sidaan loo loo karaamaynayo inay baabi'iyaan oy burburiyaan oo isku dayeen ilaahay junuudkiisa junuud ka mid ah oo fayrus ah ama cudur ah ayaa lagu dadbes kawluuska neeca kufisi ama qajana iyaga faris faris ee meel ay kabanay la yihiin gaalo maanta fadhigaan hadda saan qurux badan oo oo dadkan saan hoos iskaga jira ma jiro caalamka waxaa maanta dhacayso yoom waaxid inay gaalo ka dhimato kumayaal dadka oo maanta maraykan jooga oo oo xaaladahaas oo websaytyada soo dhigaaya waxay leeyihiin meedka oo tir lagu duugaayo waa wax la tiri karo tirabadii lagu duugo tiraba lagu duugoy al sheekh xisaabtooda dabaan wax tira lagu duugo kow lama saddex la dhayaa la dhihi karaa kun iyo shan boqol iyo saddex kun la dhihi karaa tira ma jirto baalo ama baldoosna geestaan kasoo gele hawurta xagga aga baxaayo waa la soo qaadaa foorliif waa lagu soo qaadaa foorliif ninka yaqaan waa lagu shubaa geb waa la socdaa xaaladaasaa maraykanka socota marka nin kastoo aan loo imaanaya maanta waxaa loogu baahan ilahi ugu mahad subxana wa tacaala ilaahay mahadnaskan rabaa ilaahay aan ugu mahad celino marka ilaahay loo baxo uqdada ha la iska saaro ha la is cafiyo si aan ilaahay raxmaddiisa u helno corona virusna meel islaam joog uu ka- ilaahay nooga fogeeyo muslimiinta meel walbay ku nool yihiin ilaahay nuu ka fogeeyo gaalis ilaahay u soo diray allah ku salado allah ku dhammeeyo hoogii halaaq allah ku rido wabilahi tawfiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم mar labada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka eh, adeerayaal eh, xafladda tan quruxda badan ilaahay subxaanaه وatacaala kalaamkiisa kor loogu qaadayo anigu midaan hore uga qayb galay ma aha sabankan xarakatu shabaab ee mujaahidiin dhexdooda ka hor wakhti baan soo jiray alxamdu lilah laakiin kanoo kale wakhtigan macaanka badan iyo horumarkan maya waxaan soo arkay maaha maxaa dhacay anigu waxaan soo joogay anigii qofkii iladda ah ee soomaaliyoo habowday oo loo yeedhay oo wadagooda la qaadsiiyey oo shuuciyad loogu yeedhay oo laleeyahay horumar adduunkaannu tiigsanaynaa maantana waa taa weli naylanka daba wado laakiin aan tasfaayirida ka siiyo ma waxa eh, horumar waxa uu yahay waan sheegi doonnaa wakhtiguna wuu yar yahay insha allahu laakiin waan dadaalayaa adeerayaal ee waxa weeye soomaaliya xukuumad baa soo madhay xoog badan muslim baanan nahay ma ogolin in la yidhaaho gaalo haatanna waa sidii oo adinka arkaya sidaa hadda ay tahay bay ahayd waxaa la sameeyey ee hotel hoteelladii baa hadda oo kale wakhtiga xafladda leenoogu yeedho oo kale dadka loo yeedhaya caawa waxaa iska leh ee, ee, ee, ee, ee, juba kalaab juba nayd kalaab caawa waxaa iska leh landhuumba kalaab caawa waxaa iska leh maxaan ku dhaha tasiista kalaab caawa waxaa iska leh tasiira kalaab caawa waxaa iska leh liida kalaab caawa waxaa iska leh curuba kalaab haddaabaa mustaga la bilaabaya bulyeetiga waa la jaraya gabdhaha lix iyo tobanka ka yar ama lix iyo tobanka jira lacag la'aan weeye bulyetiga kuma gelayaan lacag bulyetiga laga qaadi maayo way gelayaan soo ma aragtid bal eeg ma muslim baa marka ma muslim baan nahay hadda muslim baan nahay waxa weeye adeerayaal waxaasaan soo aragnay ilaahay subxaana wa tacaala waa naga soo badbaadiyey intuu intuu ilaahay ka soo badbaadiya ilaahay ugu daray ilaahay baan uga shukrinayaa maanta oo dhabbadii khayrkii horumarka soomaaliya cagta saaruu soo gaarsiiyey marka ninkii shalay taa arkay maantana tan joogaa soo dadka farxad ma dheera mid tiro badan buu dadka dheeriy wax badan aan dadka uga ibu ogyahay dhadhan aan dadku ku haysan sidan buu ku haystaa soo ma jeedin marka adeerayaal intaasaa sharaxay aan maanta idinkaydan dheerahay iyo iyo iyo inta ila filkaa mooyaane inta iga yaro aan arrintaa soo arag marka waxa weeye horumar muxuu yahay markaan su-aal soo celiyo horta horumar dadku adduunku wuxuu sheegaa wax la yidhaha horaa loo maray adduunku horumar buu gaadhay horaa loo maray horumarka la sheegayaa ma ilaahay oo lacano geliyaa ma ma ma waxaan hadda ka soo sheekeeyaa dowladaan ku dhaqmaynin ma jirto muslim iyo gaalo caalimka sidaa wey haddaba kaalmaha macallimiinta iyo ardaydaba ayaa goobta looga dhawaaqay macalinka galay kaalinta koowaad ee tartanka qur-aanka kariimka ee soddon- soddonka jus ee wilaayada shabeellada hoose waa almucallim alxaafid likitaab illaahi mucallim yaasiin xaaji mayow cabdulaahi oo ka socda degmada owdheegle ee wilaayada shabeellada hoose mucallimka abaalmarin ahaan wuxuu helayaa oo ay wilaayadu abaalmarin u siinaysaa kitaabka aysar tafaasiir ee iyo musxaf qur'aan cimaamad catar iyo afar boqol oo doolar maasha allah dhah jazaakum allahu khayran ee kaalinta labaad ee tartanka qur-aanka kariimka heeg dadka waaweyn ama macallimiinta ee wilaayada shabeellada hoose waxaa galay almucallim alxaafid cabduraxmaan xasan cabduraxmaan oo ka socda degmada baraawe cafwan darajada macallinkii hore waan ka tegay raalli ahaada macallinkii hore wuxuu keenay sagaashan iyo sagaal dhibic shan almucallim cabduraxmaan isagana wuxuu keenay sagaashan iyo sagaal waxaa lagu kala hormaray bar ama nus darajada saddexaad war baa ka taagan yaa galay darajada saddexaad waxaa galay oon u yeeraynaa almucallim alxaafid cabdulwahaab sheekh cabdi muxamed oo ka socda degmada qoryooli mucallim cabduraxmaan wuxuu ku guulaystay kitaabka macaarij alqabuul musxaf qur'aan cimaamad iyo saddex boqol oo doolar sidoo kale mucalim cabdulwahaab sheekh cabdi muxamed oo ka socda degmada qoryooley oo galay kaalinta saddexaad kuna baasay sagaashan iyo siddeed darajo wuxuu helayaa kitaabka axkaamulqur'aan musxaf catar iyo laba boqoloo dolar macallimiinta inta soo hartay abaalmarinta waxaa loogu talagalay gaarka ah saddexdaa darajo ee macallimiinta inta soo hartay ayagana waa insha allahu tacaala waa la xusayaa halkaa waxaan uga gudubnay abaalmarintii mucallimiinta u dhaxeeya degmooyinka gobolka shabeellada hoose mucallimiinta guud ahaan waxay ku tartamayeen soddon jus oo keli ah wax kale ma jirin ayaga waxaan u gudbaynaa insha allahu tacaala xufaada da'da yar ee madaarista qur-aanka ee degmooyinka gobolka shabeellada hoose u kala tartamayay waxaan ku bilaabaynaa soddonka jus yaa galay soddonka jus waaya haddaan fiirinaynaa insha allah soddonka jus ardayga galay degmooyinka gobolka shabeellada hoose kaalinta koobaad waa xasan mucallim moxamed abubakar oo ka socda degmada qoryooley wuxuu galay kaalinta koobaad ee soddonka jus ee qur-aanka kariimka ee wilaayada shabeellada hoose wuxuuna keenay sagaashan iyo sagaal darajo abaalmarintiisu waxay noqonaysaa qalam alqur'aan cimaamad catar iyo laba boqol iyo soddon doolar kaalinta labaad waaya waxaa galay ee soddonka jus ee qur-aanka kariimka ah cadnaan moxamed sheekh cumar oo ka socda degmada owdheegle cadnaan wuxuu keenay sagaashan iyo sideed dhibic sideed wuxuuna ku guulaystay musxaf qur-aan cimaamad iyo catar iyo boqol iyo toddobaatan doolar degmada owdheegle ayuu ka socdaa cadnaan kaalinta saddexaad waxaa galay ilyaas moxamed cabdulaahi oo ka socda degmada baraawe wuxuuna keenay sagaashan iyo siddeed dhibic shan wuxuuna abaalmarin u helay catar cimaamad musxaf qur-aan kariimka iyo boqol iyo konton doolar soddonka jus si gaara waxaa loo abaalmarinayay saddexdaas arday
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا waa hagaag iminkana ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee coronafirus waxaana ka sheekeynaya waryaheena salmaan axmed oo arrimahan la socday aad baad umahadsan tahay maxamed daahir calasow cudurka coronavirus halkiisa ayuu kasii socdaa waxaana uu soo ridinayaa dad hor leh iyadoona saacadihii lasoo dhaafay uu dilay dad aad u fara badan haddii aynu ka hormarno maraykanka oo kaalinta koobaad kaga jira wadamada uu sida aadka ugu faafay coronavirus saacadihii lasoo dhaafay waxaa la diiwaangeliyey dhimashada sagaal boqol iyo toddobaatan qof taas oo ka dhigaysa tirada dhimashada guud ee dalka maraykanka soddon iyo sagaal kun sagaal boqol sideetan iyo afar ee waxaa sidoo kale uu maanta soo ritay shan iyo toban kun sagaal boqol iyo labaatan ruux taas oo ka dhigaysa tirada guud ee dadka cudurka coronavirus uu hayo ee dalka maraykanka ku nool toddoba boqol konton iyo afar kun iyo toddoba boqol labiyo toban qof waxaa xusid mudan in maxamed daahir xilliga aynu hadlayno iyo wakhtiga maraykanku ay kala duwan yihiin sidaas darteed saacad walba iyo sakan waliba oo wakhtiga ku darsama tirada dhimashada waa ay sii kordhi kartaa sida looga bartayna dhowr kun inay gaarto ayaa laga yaabaa sbain ayaa ka mid a wadamada uu sidoo kale cudurka coronavirus saameynta adag ee ku leeyahay maanta oo keliya waxaa la diiwaangeliyey dhimashada afar boqol iyo toban qof ee taasoo ka dhigaysa in tirada guud ee dhimashada dalka sbain ay tahay labaatan kun afar boqol konton iyo saddex qof waxaa sidoo kale maanta la diiwaangeliyey kiis ahaan kun shan boqol labaatan iyo sideed qof taasoo tirada guud ee dadka cudurka coronavirus u hayo kuna nool dalka sbain ka dhigaysa boqol sagaashan iyo shan kun sagaal boqol afartan iyo afar qof talyaaniga iyo faransiiska maanta lama diiwaan gelin dhimasho hor leh kiisas cusubna lama soo sheegin waxaana ay ka dhigan tahay in talyaaniga dhimashadiisu ay marayso labaatan iyo saddex kun laba boqol labaatan iyo toddoba qof halka faransiiskana ay tiradiisa la eg tahay sagaal iyo toban kun saddex boqol labaatan iyo saddex qof germany maanta sagaal qof ayaa ku dhimatay waxaana tirada guud ee dhimashada ay noqonaysaa afar kun shan boqol afartan iyo toddoba qof waxaa sidoo kale la diiwaan geliyey kiisas cusub oo gaaraya lix boqol labaatan iyo afar qof taas oo ka dhigaysa tirada guud ee cudurka uu hayo ee ku nool dalka germany boqol afartan iyo afar kun saddex boqol afartan iyo sideed qof u k ama ingiriiska maanta waxaa la diiwaan geliyey dhimashada shan boqol sagaashan iyo lix qof shalayna waxaa la diiwaangeliyey sidaan horey usoo sheegnay sideed boqol sideetan iyo sideed qof marka tirada guud ee dhimashada dalka ingiriiska waxay ka dhigan tahay lix iyo toban kun iyo lixdan ruux waxaana sidoo kale kiisas ahaan la diiwaangeliyey maanta oo keliya dalka ingiriiska shan kun sideed boqol iyo konton qof taas oo ka dhigaysa intirada guud ee cudurka coronavirus uu hayo ee ku nool dalka ingiriiska ay la eg tahay boqol iyo labaatan kun iyo lixdan iyo toddoba qof iiraan maanta waxaa la diiwaangeliyey dhimashada siddeetan iyo toddoba qof taasoo ka dhigaysa tirada guud shan kun boqol toban iyo sideed qof waxaa sidoo kale kiisas ahaan la diiwaangeliyey ee kun saddex boqol afartan iyo saddex qof taasoo tirada guud ee dadka coronavirus u hayo ka dhigaysa siddeetan iyo laba kun laba boqol kow iyo toban qof ruushka maanta waxaa la diiwaangeliyey dhimashada afartan iyo sideed qof oo cudurka coronavirus uu dilay tirada guud ee dhimashada inta ay dowladda ruushka iclaamisayna waxay gaaraysaa ee saddex boqol lixdan iyo kow qof kiisaska cusub ee maanta la diiwaangeliyeyna waa lix kun iyo lixdan qof ee taasoo ka dhigaysa in afartan iyo laba kun sideed boqol konton iyo saddex qof oo ruush ah uu hayo cudurka coronavirus belgiumka maanta waxaa ku geeriyooday laba boqol iyo soddon qof oo cudurka coronavirus uu dilay waxaana taasi ay ka dhigaysaa in tirada dhimashada guud ee dalka belgiumka ay tahay shan kun lix boqol sideetan iyo saddex qof iyadoo sidoo kale la diiwaan geliyey kiisas cusub oo gaaraya kun saddex boqol saddex iyo toban qof taasoo sidoo kale ka dhigaysa tirada guud ee dadka cudurka coronavirus uu hayo soddon iyo sideed kun afar boqol sagaashan iyo lix qof brazil maanta waxaa la diiwaan geliyey dhimashada kow iyo toban qof canada waxaa sidoo kale maanta la diiwaan geliyey soddon iyo sagaal qof halka netherland maanta la diiwaan geliyey siddeetan iyo saddex qof switzerlandna waxaa la diiwaan geliyey dhimashada saddex iyo toban qof hindiyana waxaa maanta la diiwaan geliyey dhimashada labaatan iyo sagaal qof marka waxaa xusad mudan maxamed daahir in saameynta cudurka coronavirus ay aada usii kordhayso iyadoona marka laga soo tago tirada dhimashada ay aada u badan tahay saameynta dhaqaale ee uu ku yeelanayo wadamada reer galbeedka gaar ahaan maraykanka tusaale ahaan maraykanka oo kale labaatan iyo laba milyan oo ruux oo horey u shaqaysan jiray ahaana ee dad dowladda maraykanka ee soo geliya kharash canshuuraadna laga qaado ayaa hadda gebi ahaanba ee baagamundo ah guryahoodana iska jooga waxaana ay wax ka sugayaan ee dowladda maraykanka taasi oo muujinaysa xaddiga oo cudurka coronavirus ee saameyntiisa ay la eg tahay iyo sida uu dhulka ula galay ee nolosha qoysas badan oo amerikaan ah waxaa sidoo kale coronavirus uu dhulka dhigay ee dhaqaalihii iyo ganacsigii ee maraykanka oo kale ee dadka khudaarta ka shaqaysta ee beeraha iska leh keliya waxay khasaareen lacag ee dhan shan bilyan oo dollar waa maalmihii aynu soo dhaafnay oo keliya haddii uu cudurka sii socdo waxay ka dhigan tahay in dadkaas gebi ahaanba ay musallafaan waxyaabaha la yaab kale in lagu cibro qaatana mudan waxaa ka mid ah in khudaartii iyo dalagii kasoo go-ayay beeraha aan loo tegi karin oo aan loo iibkeeni karin suuqyada waaweyn ee dalka maraykanka maadaama ay suuqyadii xiran yihiin taasna ay keentay in khudaartii iyo dalagyadii ay ku qurmaan beeraha bilcagsina shacabkii maraykankana ay baahi qaarkood dilayso marka waa adigiiyo cuntadii haysta haddana aanan isticmaali karin waana xaalad adag oo haysata shacabka maraykanka dadka aqoon-yahanada iyo muslimiintana markay hadlayaan waxay sheegayaan in tani ay tahay habaarka joogtada ah ee maraykanka ku dhacaya maadaama uu dad muslimiina ku dulminayo guud ahaan caalamka ee gaar ahaan wadamada muslimiinta iyo xitaa sidoo kale dulmiga maraykanka oo ay dadku sheegayaan inuu camimay adduunka oo idil oo muslim iyo qof aan muslim ahaynba uu maraykanku dulmi ku hayo marka coronavirus haddii uu sii socdo lama garan karo sida shacabka maraykanka xaaladiisu ay noqon doonto waxaan kusoo gabagabaynaynaa maxamed daahir in coronavirus uu aada u saameynayo ciidamada reer galbeedka gaar ahaan dowladaha hogaaminaya dagaalka ka dhanka ah ee caalamka islaamka faransiiska waxay ka mid tahay dowladaha sida adag uu u saameeyey coronavirus gaar ahaan ciidanka marka si gaara looga hadlo waxaana maraakiibtii waaweynaa ee ay saarnaayeen kumanaan askari oo ciidamo ah ka dhex dilaacay cudurka coronavirus taasi oo keentay in ciidamo aada u fara badan uu cudurka coronavirus soo rito inkastoo aad loo qarinayo tirada dhimashada oo dowladaha caalamku ay ka gaashaamanayaan in macluumada ee dhimashada ciidanka ay warbaahintu ogaato markabka charles digol oo ah maraakiibta ugu waaweyn ee dowladda faransiiska ay leedahay sidoo kalena ay saaran yihiin hubka nucleerka ee wax gumaada ayaa waxaa lagu soo waramayaa in cudurka coronavirus uu ka dhex dilaacay islamarkaana saddex meelood laba meel ciidankii saarnaa oo cudurka coronavirus soo ritay haddana ay la xanuunsan yihiin war ka soo baxay dowladda faransiiska gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga waxaa lagu sheegay in markabkaas oo tirada ciidamada saaran ay la egyihiin kun toddoba boqol iyo lixdan askari uu ku dhacay coronavirus kun afartan iyo lix ka mid ah ee ciidamadaas taasi oo ka dhigan in boqolaal askari oo keliya ay hadda bad qabaan kuwaasna ay dhici karto in cudurka coronavirus saacadba saacadda ka dambaysa ay qaadaan maadaama qaababka lagu kala qaado cudurka coronavirus sida ay dhakhaatiirtu sheegayaan ay tahay qaab aada u sahlan dhibaatadu waxay ka haysataa dowladda faransiiska in ciidankan aan lagu hayn karin markabka maadaama cudurka coronavirus uu ku dhacay ee lana doonayo in la badbaadiyo tirada yar ee hadda aanu ku dhicin sidoo kalena lama awoodo in ciidankan ee la keeno ee magaalooyinkii ama dhulka ee faransiiska lagu soo celiyo taasi oo ka dhigan in cudurka coronavirus uu sii faafayo marka laba daran mid door ayaa haysata ee dowladda faransiiska dabcanna waxaa la qaba arrinkan ee dhammaan dowladaha ee reer galbeedka haba ugu horeysa dowladda maraykanka inkastoo ay aada u qarinayaan ee khasaaraha iyo weliba dadka uu soo ridinayo cudurka coronavirus gaar ahaan ciidamada militariga intaanan ka bixin maxamed daahir cudurka coronavirus wuxuu dhanka kale sababayaa in dad aada u fara badan oo ku nool wadamada reer galbeedka ay qaataan diinta islaamka islamarkaana ay fahmaan in diinta islaamka ay tahay diinta xaqa ah ee allah casa wajal ugu talagalay in dadka adduunkan ku nool ay ku dhaqmaan oo ay qaataan goordhow oo ah intaynu ku guda jirno barnaamijka waxaa lagu dhawaaqay inuu islaamay mid ka mida ciyaaryahanada ugu caansan ee qaaradda yurub ninkan diinta islaamka qaatay wuxuu dheelaa ciyaarta feerka loo yaqaano waxaana uudha dalka austria wuxuu sheegay in cudurka coronavirus uu sabab ugu noqday in uu cusboonaysiiyo iimaankiisa oo allah casa wajalla si dhaba u rumeeyo diinta islaamkana qaato isagoo hadlaya ayuu yidhi waxaan awoodaa anigoo weliba ku faanaya inaan iclaamiyo oo ku dhawaaqo inaan ahay qof muslim ah muuqaalka isagoo shahaadateynka loo qabanayo ayaa baraha internetka si aada loogu baahiyey islamarkaana dadku ay iskula dhex marayaan iyadoona dad aada u fara badan oo muslimiin ah ay ugu hambaliyeeyeen kuna soo dhoweeyeen diinta islaamka ee xaqa ah مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Das war mein Glaubensbekenntnis, ich bin jetzt stolzer Muslim. Allahu Akbar.
وكما عشت سأبقى مسلما فاجعل اللهم مني مسلما فاجعل اللهم مني مسلما wilhelm ot wuxuu ka tarjumayaa kumanaan xaaladood oo si joogta uga dhacda ee wadamada reer galbeedka taas oo ah in dadku ay qaadanayaan diinta islaamka islamarkaana ay fahmayaan in diintan ay tahay diinta xaqa ah arrimahan waxaa loo sabaynayaa in dadka reer galbeedka ah ay aada ula yaabeen deganaanta iyo xasiloonida ay ku nool yihiin muslimiinta xitaa kuwa ku nool wadamada reer galbeedka oo marka dadka kale aan diinta islaamka aan haysan ay qalqalayaan cabsi iyo walwal ay dareemayaan dadka muslimiinta ah si guud way iska xasiloon yihiin waxayna sheegayaan in waxaan ay qadar yihiin haddii ay ku dhacaanna ay tahay cudur laga raysan karo haddii loo dhintana ay tahay wakhtigii iyo qadartii oo halkan kusoo dhammaatay marka waxyaabaha dadka reer galbeedka aadka u saameynaya kuna riixaya inay diinta islaamka qaataan ayay ka mid tahay arrinkaas wararkii ugu dambeeyey ee coronavirusna halkan ayaanu kusoo afmiraynaa dhanka kale qaar ka mid a dadka reer muqdisho ayaa isaga shakisan cudurka corona iyagoo dareemaya calaamado cudurka muujinaya waxaana ay in badan ku nagaadeen guryahooda halkaasi oo qur-aanka kariimka ay isku saarayaan iyagoo xabadsoodada isticmaalaya waxaa idinku soo maqan nin ka mid ah dadkan muqdisho ku dhaqan oo sheegaya in xanuunka corona uu ku dhacay laakiin isbitaalada ayuu ka digay in la aado waxaana uu ku baaqay dadka muqdisho in guryahooda ay isku dawayaan qur-aanka kariimkana ay isku saaraan asalaamu calaykum meel kastoo joogtaan soomaaliya aniga xamaraan joogaa xamaraan joogaa marka waxaan islahaa bahalka dhulkiyo ku dhigiye yaa see uga kacdaa alxamdulilah laakiin xoogaa markii leela tacaala kadib xaalkayga okiyo noqday laakiin maxaa la sameeyaa bahalkan kow horta wuxuu ka soo bilaabaa xanuunka luguhu ka soo bilaabaa horta bahalkan lugaha lugaha waxaa laga qabanaa sidii malaari oo kale luga xanuunaad dareemaysaa marka hore qof kastoo xanuunsan allah caafiya xumadaa kaa qabanayso lugaha qandhaa kaa qabanayso kadib ilaa iyo jilbaha uu imaanaa xanuunka markuu imaado ilaa iyo jilbaha kadib wuu soo soconaa wuu soo soconaa ilaa iyo halkaan uu ka yimaado oo halkaana lagaa qabanaa xabadka halkaan aa lagaa qabanaa okay markii inta uu yimaado haddana madaxa loo imaanaa madaxa markao loo imaado madax xanuunaad dareemaysaa man ma socon kartid raashin ma qaadan kartid carabka qaraaru ku noqonaa afka o dhan qaraaru ku noqonaa ilaahay kuma darnaado waa la laboonaysaa raashinkii iyo adiga isma arkaysaan keliya waxa kugu soconaa waxay tahay wax qaraar ah qaxwadoo kale teeda kale haddii waxaan aa isku aragto madax xanuun qoor xanuun luga xanuun haddaa isku aragto biliis waxaa samaysaa guriga gal ha ka soo bixin aniga gurigii aan galay la- laba toddobaad ka hor ilaa haddaa ku jira kama bixin Eh, teeda kale waxaan rabaa qofka suuli u gaara inuu samaysto Eh, qolkii qol u gaara inuu samaysto dadka guriga la jooga uusan la macaamilin wax walbaba aa iska soo xeendaarto aa issoo tiro koobta sidee aa adigii caafimaad ku helaysaa horta kow ilaaha kala saaranaysaa alxamdulilah aad leedahay caafimaadka ilaaha bixi cudurkan allaha keeno teeda kalena waxaa la rabaa qur-aan qur-aan inaa isa saartaan qur-aan inaa inaa isa saartaan aa la rabaa oo qur-aan lagu saaro mar kastaba qubayska qubayska badso inta oo baalkan calaamadihiisa aa isku arkayso qubayska badso raashinka calooshana buuxi Ee, teeda kale salaad walba markaad tukato ilaahay gacnaha u taaga waxaa tidhahaa ilaahu caafimaadkan adaa bixiye cudurkan adaa bixiye ilaahu caafimaadtaaba si intii cudur haayana ilaahu ka qaad dheh teeda kalena sadaqada ku dadaalo markaas waxay ah haysato nin walba waa taagtii tabartii inaad bixiso isku day waxaa kaloo aad samaysaa xabadsoodada inta la karkariyo la karkariyo la karkariyo ku uunso oo hoos int iska dhigtid go weyn isku gembi markuu ku koro ku koro ku koro ku koro aniga hadda dhiidka iga socda muujeedaa dhiidka iga socda waa xabadsoodadaas oo hadda aan ku uunsado waay calaamadihiis waxaa ka mid a wareera ka mid a indho madoowaada ka mid a indhahu ku madoowaada markaa istaagto lugu xanuunaa ka mid a qoor xanuuna ka mid a teeda kalena isla markiiba isbitaalya lagu ordino meel gooniya adinka gala oo meel gooniya isku karantiila oo oo isku gooni yeela isbitaalaa la aadaa iyo ee, kan waaye iyo waxaa iska dhaafa isbitaalaa aadaya ilaahay wejigi hoos laana aadaya wallaahi Ah, isbitaal waa mashruuca laga dhiganaya ilaahay wejigiis maanta oo dhan labiiyo toban labiiyo toban qofoodoo kala duwanaa kugu imaanaysa labiiyo toban barnaamijaa lagu gelinaa adigaa buufis lagugu xiraa intee qof aan aqaano isbitaal aad tagto hadda oo maanta aan adduunyo joogin isbitaal iska dhaafo meel gooniya adinka samaysta oo meel gooniya adinka isku karantiila teeda kale teeda kale xabadsoodada waa muhiim wallaahi xabadsoodada waa muhiim qofkii cabi kara ha cabo qofkaan cabi karin inta karkarsado ha ku uunsado ha isku gembiyo oo go' weyn inta maarat isku daboolo alxamdulilah shalay saacaan waa duuduubnaa meelaan jiifa aniga wallaahi haddana maanta waa hadlaya alxamdulilah waa ilaahay mahadiisa marka ilaahay u toobad keena oo ilaahay ka cabsi dalbada qur-aanka akhrista oo qur-aan halay saara dheh xataa wadaad xataa qur-aan ku saara waxba ha ku falnay guriga inta kula joogto qur-aan isaara dheh intaasaa kuugu filan iminkana wariye ka tirsan warbaahinta dowladda ayuu ku dhacay xanuunka corona waxaana wariyaha lagu magacaabaa maxamed xasan cali national waxa uu yaalaa isbitaal martini xildhibaan mahad salaad oo ka mid a baarlamaanka ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee wariyahaasi aad looga dayrinayo kadib markii naqaska uu ku dhagay loona waayey oksijiin lagu xiro mahad salaad ayaa mar kale madaxweynaha ugu baaqay in uu soo celiyo mashiinkii laga qaaday isbitaalka si loogu badbaadiyo booye nolosha shacabka dhanka kale wariyahaasi wariyaasha la shaqaynayay ee ka howlgala warbaahinta dowladda federaalka ayaa iyaguna ka baqdin qaba cudurka corona iyagoo iskarantiilay cabdicasiis afrika oo ka mid a wariyaashaasi ayaa booqday wariyaha cudurkan uu ku dhacay booqashada kadibna waa uu u baqay xaaladiisa qoraal uu soo dhigay facebook ayuu ku yidhi waxaan aqbalay inaan karantiil isgeliyo laakiin saaxiibadii ila socday sida ismaaciil mukhtaar cumar oronje maxamed xasan maxamed shariifka waxaan ugu baaqayaa iyaguna inay iskarantiilaan بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa caawa waa naga intaa dhammaantiinaba fi amaanilah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم